waxaa jiray runtii caqabaad baa jiray oo runtii cadowyo badan baa annaga nagu xeeraa siyaasiyan iyo amniyanba hadda maaragtay markii madaxweynaha la doortay iyo ku-xigeenadiisa runtii muddaa kasoo wareegtay markii golaha wasiirada la magacaabay hadda golihii baarlamaanka weli lama dhisin waxaa jiray maaragtay intaas waxaa intaasoo dhan aanu sameynayna waxay ahayd ummadda soomaaliyeed ee dhulka degan in maaragtay cabashadooda iyo maaragtay runtii aan tixgelinno oo maaragtay waad og tahay rag madaxweyneyaal sheegtay oo kismaayo maarata rag inugula dirirayan xamar ka keennay oo hadda sistamka ku jira maarata waa og tahay waxyaala fara badan intaasoo dhan waxaan xeerinaynay dadka soomaaliyeed wax sheeganaya inaan maarata soo waxayno hadda arrintaas runtii waa meel fiican baan ka gaadhnay baarlamaankiina wixii hadda ka dambeeya waanu gudagel insha allah biidnillahi alkariim maaragtay baarlamaanka markii la sameeyana hadda hawlihiisi iyo shuruucda u taalloo qabsanaya